hay-adda yuvengo oo kaashanaysa hay-adda balland international ayaa xarigga ka jaray dhismo iskuul iyo goob ay ciyaalka ku ciyaaraan oo ay ka hirgeliyeen kaabka barakacayaasha barwaaqo ee magaalada burco madasha xarigjarka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta hay-adda yuvengo iyo hay-adda balland international iyo xubno kale cabdicasiis saciid saalax agaasimaha guud ee hay-adda yuvengo iyo sacdiya caalin madaxa hay-adda balland international ayaa ka warbixiyay dhismayaasha ay ka hirgeliyeen kaabka barakacayaasha barwaaqo ee magaalada burco sharaf bay noo tahay inayn maanta hawshii aynu bilownay aynu gebagabaynay islamarkaana aynu ku xafladaynayno furitaankeedii iyadoo oo durbaan midhaheedii aynu aragno ubadkii oo wax baranaya galaasii helay barnaamijkan wax iska kaashaday saa hore u sheegteen uga dheregsantiin yufanko iyo iyo iyo balan macnuhu waxa weeyaan ubadkan in la tayeeyo waxbarasho ay helaan tayo leh agabkan suuliyadii leh galaasyadii leh macallimiintii xafiiskii ee shaqaynaya runtii dadaal badan ayaa la geliyey dadka deegaankana waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan oo ubadka ay waxbarashada kula dadaalaan alxamdulilah rabalcaalamiin maanta waxaynu arkaynaa in maanta iskuulaad la jiro macallimiin la helay indee bulshaduna ay u heelan tahay marka waxa weeyaan waxbarashadu waxa weeyaan wax idinka saari karta maanta xaaladda ku jirtaan annagu haddaan nahay balaan wax badan dadaalaynaa laakiin wax walba ma qaban karayno haddaan gamcaha laysqabsanina waxba ma hagaagaan marka dowladdiioo maxay ahayd toy maayarku halkan hogaaminayo waxaan ugu baaqaya dadkani waa dadkoodii dadkani waxa weeyaan carruurtoodii inay mas-uuliyadda maanta annagu halkaanu soo gaadhsiinay iyaguna halkeedii ka sii qaataan iskuulkan iyo goobtan ay ciyaalka ku ciyaaraan ee laga hirgeliyey kaamka barakacayaasha barwaaqo ayaa kaalin ka qaadan doonta waxbarashada carruurta da-doodu yar tahay ee ku nool kaamka barwaaqo